bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidyaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnamaanku door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystiyaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo u ah dhinkii taalada mid kumida taalooyinka magaalada muqdisho dagaal sababay khasaareen iska jarnimishiyo dhaawa oo ku dhihi magaalada jowhar maalinta xornimada gobolada waqooyi labaatiilita juun warbixin dheer yaasiin kaayna dhegaystayaal madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo hadeeriya caasimadda soomaaliya ee muqdisho ra-iisul wasaare rooble weli weli baan baahana midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ganacsatada may faa'iide layin iyo khasaare layin madaxweynaha maamul madaxweynaha somalilan muuse biixi oo dowladda soomaaliya ayaa ka eedaya intay cunaqabateen dhaqaaliya saartii deegaanada somalilan akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal weli baankudoor corona diyaarad isla dareertii diyaarad iyo wedi madaxweyne kumida dalalka afrika oo la rasaasaya iyo shaqsigii dili george floyd oo xukun oo la xukumi duhurfayle dhegaystayaal si kasiisinin dhegahaytan idaacadda maqlasha yaasiin deeraha ayaa weliba duhurnimo sabte oo taariikhdan weliba waa labaatii oo lita bili lixaad sanadka lamaada kun labaatii koobka intaasay weliba haynaa qodobadii warkaana duhurnimo unkadoor koronay haddana ka dhawaada dhugunsidayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan dohorfayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ku sugan caasimadda soomaaliya ee muqdisho weliba ku qeyb galay munaasabadda labaatiyooli sana guuradii haka wareegatay markii gobolada waqooyiga ku xurabeen gumaystihii ingiriiska xuskaasay iyo weliba saaslimada u qeyb galay madaxda dowladda federaalk soomaaliya oon koraya madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha kale ee dowladda iyo golayaasha kale ee dowladda madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kuma tahay xubnihii ku qeyb galay munaasabadaas iyo weliba uu saambalya indare ummadda soomaaliyeed meel kastio rogan oo ka eedan xuska labaatiyooli sana guuradii ka wareegatay markii goboladaasi xornimada qaadeen xuska iyo weliba ka wareegatay muddo labakurooga labaa lixda iyo kow sana waliba xuskaasi la kuxusaahayee guud ahaan dalka soomaaliya iyo gobolada dalka madaxweynaha weliba userey oo ka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya weliba ku qeyb galay munaasabada xuska oo ka wareegata lixdii iyo kow sana guuradii markii xornimada qaadan goboladaas siyeeri qoraal usadhiki bartiis facebook madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba markaasi usa ubax dhikay taalada mid ku mid a taalooyinka magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maamuuska halgamiyaashii soomaaliyeed naftiyo idhiigsha unhuri in soomaaliya soomaaliya ku xurowta gumaystaha iyo weliba uusa ubax dhikay taalada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa weliba uuse tilmaamay halgankii adkaaya ee lahangmari midnimada iyo madaxbanaanada soomaaliya iyo taalada dhagaxtuur intii eeta astaan qaran oo la kaxasuusto halgamiyaashii soomaaliya dhiigsha iyo dhacaansho hanhuri madaxweynaha soomaaliya iyo weliba uuse muujay weliba uuse muujay sharafta iyo qiimaha yeelata in laku xuro gumaystaha farmaajo weliba uuse kala dardaarmay shacabka soomaaliyeed intay sii xijistan gobonimada wadajirka iyo isoyaalka taariikheed ee lahamari welibana uuse tilmaamay in gobolada waqooyi dadka ku jeeda in dad markaasay hormud ahay in soomaaliya iyo hela nabad warbixin ku saabsan xuska labaatii lita jong yasiin la wadaagan weliba markaasaynin diyaariyey cabdirashiid ismaaciil abuukar cabdirashiid antena lix iyo labaatanka juun waa maalin taariikh weyn ku leh ummadda soomaaliyeed islamarkaana ku daabacan qalbiga shacabka soomaaliyeed kuna abuurtay dareen hilow farxadeed leh waxayna qiimahaasi ay ku mutaysatay inay tahay markii ugu horreysay ee lagu dulqutimiyo ciid soomaaliyeed calan xor leh oo ay leeyihiin dad soomaaliyeed halgamayaal badan ayaa u soo kifaaxay hanashada xorriyadda gaar ahaan gobollada waqooyi kuwaasi oo isugu jiray qaar halgan muddo badan socday oo aad u qaraar la galay saanacadaalihii gumaysiga waxaana aan ka xusi karnaa oo ka mid ahaa sayid maxamed cabdulle xasan sheekh bashiir xaaji faarax omar iyo xisbiyadii s n l iyo xisbiga kale ee u s b dhanka kale waxaa kaalin tiirdhexaad ah ka qaatay halgankaasi abwaano soomaaliyeed kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen maxamed ismaaciil maxamuud barkhadacas iyo abwaan cabdulaahi suldaan timcadde cabdulaahi suldaan maxamed timcadde oo ku caanbaxay marinta gabayada dhiirigelinta ah iyo kuwa gumaysidiidka ah wuxuu bartamihii kuntimayadii uu ka qayb galay halgankii gobonimadoonka ee ka hanaqaaday gudaha dalka gaar ahaan gobollada waqooyi isagoona markiiba ku biiray xisbigii s n l oo ay xaruntiisa ahayd magaalada hargeysa labaiyo tobankii sadii dhexe ee lix iyo labaatankii juun sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii waa habeenkii guusha iyo markii ugu horreysay ee calan xor ah oo laga taago ciidda soomaaliya iyadoo munaasabadii dabaaldega gobonimada ee ka dhacday beerta xorriyadda magaalada hargeysa oo halkaasi uu ka mariyey abwaan cabdulaahi suldaan timcadde gabay uu ku qormay quluubta ummadda soomaaliyeed kaasi oo ahaa ka nasiib ka nasaar xilligaasi guud ahaan shacbiga soomaaliyeed waxay dareemayeen neecaw xornimo oo ka curatay dhulkii soomaaliyeed ee isticmaarku uu kala qaybiyey waxaana bulshada ku nool gobollada waqooyi ay muujiyeen dareen wadaniyadeed oo heerkiisa uu aad u sarreeyo dabaaldegyo iyo damaashaad ka dhacay beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa waxaa margma doonto ah in murtidii iyo halabuurkii awaanada soomaaliyeed ay ku maamuuseen xornimadii gobollada waqooyi iyo midowgii labada gobol ay ka soo maaxatay maskaxdii halabuuradii soomaaliyeed ee intooda badan ka soo jeeday gobollada waqooyi abaanadaasi maskaxdooda shiilay ee shacbiga dareensigii qiimaha xorriyadda waxaa ka mid ah allaha u naxariistee awaanada kale ah cabdulaahi qarshe xuseen aw faarax dibbad cali sugulle oo ku magac dheeraa dun carbeed iyo abwaan axmed suleymaan bidde oo sidoo kale fanaaniintii een ku luuqaysay heesihii qiirada lahaa waxaana ka mid ahaa maxamed suleymaan maxamed axmed kuluc iyo kuwo kale oo aan halkan aan lagu soo koobi karin sanad guurada lixdan iyo koowaad ee ka soo wareegtay xurnimada gobollada waqooyi waxay shacbiga soomaaliyeed ay ka baran karaan cashar ku saabsan sidii lagu keenay calanka iyo siday laga maarmaan ay ku tahay in loo adkeeyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya loona xaliyo wixii tabasho ah ee haatan jira lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waa markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed laga taago gobollada waqooyi ee dalkeena soomaaliya loona diyaar garoobay in lala midoobo gobollada koonfureed oo si wada jir ah loo dhisto maamul dowladnimo oo ay u dhan yihiin dadka soomaaliyeed xuska lix iyo labaatanka juun ayaa qayb ka ah dabaaldegyo loogu talagalay toddobaadka xorriyadda oo ka socda gudaha dalka waxaana habboon in dadka soomaaliyeed ay u istaagaan soo dhoweynta iyo xuska maalmaha qaran ee ku weyna dadka iyo dalka islamarkaana loo qumo hagaajinta muuqaalada amaba bilicda deegaanka iyadoo calanka soomaaliyeed laga dultaagayo dhismayaasha ku yaala hareeraha waddooyinka waaweyn ee dalka xuska iyo weynaynta maalmaha qarannimada dalkeenna waxay ku abuurayaan dhallinyarada dareen wadaniyadeed oo ay wax kaga baranayaan waayihii iyo duruufihii adkaa ee naf iyo maalba lahaa ee laga soo maray hanashadii maandeeq oo curatay lix iyo labaatankii juun islamarkaana mataanaysay koodii juulay kun sagaal boqol iyo lixdankii
ciidan mahadsanyi cabdirashiid ismaaciil abuukar cabdirashiid anteena oo warbixintaasi ku saabsan ay ti xuska gobollada waqooyi labaatii litijuun haniinkoobay dagaal sababay khasaare dhimashiyoo dhaawa iyo welibaa kudhey deegaano ku tirsan magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe saciid maxamed nuur iyo faahfaahinta warkungnin fiiriya warar shalgadiisan yaa ku baahaya khasaare ku dhaladay iska horkooyow andhexay ciidamo ku tirsan haan dowladda oo xalay kudhih magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle dagaalka yahay ku eedan culus kudib markiih iyo iskadhiyan ciidamo ku tirsan haansada gaarka ee tababaran ee haramacad iyo booliska magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waybana dhex maray israsaasayn khasaare dhaleedii oo muddo ka socotay magaalada wararka yowebayo sheegahayn in inkiiraan lama askari oo ku shal tirsanaay lamada dhinac iyo ku dhimadan dagaalkaas waybana hajaree dhaawac kalah oo ku dhaladay iskoorkooyowkaasi iskoorkooyowka yadhi hela landabaaldegaay munaasabada labaatiyo lito joon iyadoo oo cabsi hawajaadi dadka ku qayb galay xafladda dabaaldega sidoo kale micid ilaa iyo hadda sababta rasmiga ee dhaleydii dagaalka dhex mari lamada dhinac manajara weli walhadale oo ah kubahi saraakiisha laamaha amniga xaaladda iyo geeka eto eedan degan waybana si caadi ah ka nagaday dhagdhagaaga goobihii laka dagaalamay ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe inta badan ciidamada dowladda ayaa ka dagaalamay gudaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle waybana ku dhaladay khasaare shil gadiisan oo on iska jira dhimasho iyo dhaawac si kastaba ciidamada haramo cad ayaa wayba iyo meelaas lanjeeyay sugidda ammaanka maadaama jowhar iyo ku dhiyi doonto doorasho baarlamaaniye
ciidan mahadsiin saciid maxamed nuur oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay dagaal khasaare shal gadiisan sabab iyo weliba ku dhiyay degmada xudur ee gobolka bakool dagaalkaas welibaan dhexayay dagaalyahaano ku tirsan al-shabaab iyo ciidamada amisom ee etoobiya oo ku sugan gobolkaas dagaalkii weliba kooyay kureed markii la sheegay in madaafi dhinaga madaafi iyo weliba laha ku waramaha inti laha ka qaaday saldhig ciidamada etoobiya iyo maamulan oo kiyaali magaalada duleetshe dadka ku nool degmadaas iyo weliba culees dhinaga go-doon iyo saaran dagaalamayaasha al-shabaab muddo ku dhow toban sana in magaaladaasi ayay go-dan oo geliyaan al-shabaab sidoo kale weliba laha ku waramahaye intii dagaalkaasi ay dareeriyay in lamaad in isdhaafsadaan hubka shargadiysan dadkana dheegaan dhawaaqa rasaastaas degmada xudur ee gobolka bakool iyo weliba kumidasa degmooyinkii oo go-doomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagren weliba marar badan sheegay in go-doon kasta ku saaro doono dhowaan degmadaasi taasayna dareertay howlgalshe madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe hadeeri caasimada soomaaliya ee muqdisho susun qeyb gala shirkalka madilsnya inta dheexeey shirkalka madilsnya intii caasimadan ku furmo hogaamiyaasha maamulada iyo dowladda federaalka faahfaahinta warkun waliban infiriyey maxamed cabdiraxmaan cali ganacsatada lankasoo weeratadaya weliba ayaa ku midayeen ganacsatada yaryar welibaana sida badan howluun goobada jarana bilaanto oo badanaha bandhi ka jareen qudaarta sida nyaanyada liinta cambaha iyo ansalaatada iyo walilamida ganacsigan iyo weliba hataha kabadadaha ee qaybo shalduwan ee raga ahana soo qayb ku nagadeen dhaqaajinta ganacsiga yaryar weliba ad aragaas ee markeeda booqato goobaha ganacsiga dhalinyaro eedan yaryar oo ka mashquulsan sidiyo walanku gadan lahaayeen macaamiil iyo maalmoogilhadhaafi welibaasi isdabajoog ee uuna ka booqanayay gooba ganacsiyo shalduwan siyuun walbadan uun ka og isbedelka ganacsiga kukoy weerataya weliba yeetaa ganacsatada yaryare awooda buuran lahayn iniyo kiraysadaan guryaha ama dukaamada ganacsi taasoo ka kaliftay iniyo haysadaan awooda dhaqaala oo unsaamaxa korna iniyo deeraan heerka sayti balse weliba iyo door bidan iniyo ganacsijo ka bilaabaan weeratinimo weliba weeratada badanayo dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo wafduusu hogaamiyowya weliba goordhow itiyo deerine magaalada muqdisho iyo oona ha ku baxeen magaalada kismaayo madaxweyne axmed midoobe iyo wafdid iyo weliba garoonka diyaaradaha aadan cadasi wiingan ka dhawaayay wasiiro xildhibaano ku tirsan lamada gole ee baarlamanka siyaasiyiin iyo qeybaha shalduwan ee bulshada usoonan ku mahadnagay hadhawaayo yaho ujeedka madaxweynaha jubbaland ee muqdishoya weliba uus ayaa sidii usan ku qayb gala lahaayay shirka madaxda dowladda federaalk iyo haa maamul goboleedyada dalka oo kudhii doona magaalada muqdisho shirkunya weliba lanku hadla doonay fulintii iyo dardargelinta heshiiska labaatan todobadii bilimey ee sanadkan laka deeriyey qabsoomowka doorashooyinka dalka ku dhiyaayaan kureed markii muddo sanadka dhow usa khilaaf ku teeganaya arrimaha doorashooyinka shirkunya weliba lakawaday ini geeg oo sabtay usa ku furma magaalada muqdisho balse dib u dhacaya ku kooy sabab la xiriiraan madaxweyneyaalka maamul goboleedyada oo intiyo badan ku maqun caasimada dalka ciidan mahadsin maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble weliba wasaarey weliba unbaahangnaa midnimo iyo wadajir siyo wadajir iyo midnimo oo wadaagan dadka soomaaliyeed dhatiyo aasi cabdulqaadir xuseen iyo faahfaahinta warkuninfirias ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble shacabka soomaaliyeed an ka hambaliyay xuska labaatiyi litajoong ee ka beega markii gumaystayaalka ingiriiska iyo ku xoroobeen gobolada waqooyi ee soomaaliya roobliya xuska labaatiyi litajoong ka tilmaamay inay tatokadaysho mudan halgamayaashii soomaaliyeed ee ragyahan raaba in iska jaran iyo dhiigsha un hureen sidii xoriyad lan heli lahaay dhidibada calanka iyo dhalashada jamhuuriyadda soomaaliyeed ee xorte eh waliban ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble shacabkan ka hambaliyayay munaasabadan uu soo sheegay inay si gaara aan xasuusanyiin halgamiyaashii gobanimo doonka ee gobolada waqooyi ee kas intii oo gumaysiga isku dul qaadaan sidoo kale weliba qoraalyay intaas ka daray si gaar ee weliba aan xasuusiyaan ee halgamiyaashii iyo dhaqdhaqaaqyadii gobanimo doonka ee gobolada waqooyi ee markii gumaysiga isku dul qaadan garodi iniyo la midooban walaalood iyo koonfur oo meelana ku dhaladay qaran soomaaliyeed inka dambeyn ra-iisul wasaare roble tilmaamay in lixdan iyo kow sano kudib weli baahi weynlan qabo midnimada walaalnimada iyo wadajirka silaan xaqiijiyo himilooyinka shacabka oo aan hamuun qaban horumar dhini walba
ciidan mahadsanta aasiya cabdulqaadir oo faahfaahinta warkaasay hanin koobasi ganacsiga yaryar faa-iidada iyo khasaaraha uu salaya weliba nilfiria warbixinton maxamed cabdiraxmaan cali markala ganacsatada lanka soo weeratadaya weliba ayaa ku midayeyna ganacsatada yaryar welibaana sidi badan howluhu goobada jarana bilaanto oo badan ah bandhi ka jareen qudaarta sida nyaanyada liinta cambaha iyo ansalaatada iyo wali lamide ganacsigan iyo weliba hataha kabadadaha ee qaybo shal duwan ee raga ahana soo qayb ku nagdeen dhaqaajinta ganacsiga yaryar weliba ad aragaas ee markeeda booqato goobaha ganacsiga dhalinyaro eedan yaryar oo ka mashquulsan sidii walan ku gadan lahaayeen macaamiil iyo maalmoogilhadhaafi welibaas isdabajoog ee uuna ka booqanayay goobo ganacsiyo shal duwan siyuun walbadan uun ka ogaana isbedelka ganacsiga kokoy weerata ayaa weliba yeetaa ganacsatada yaryare awooda buuran un la hayna iniyo kiraysadaan guryaha ama dukaamada ganacsi taasoo ka kaliftay iniyo haysadaan awooda dhaqaala oo un saamaxa korna iniyo deeraan heerka city balse weliba ayo door bideen iniyo ganacsijo ka bilaabaan weeratinima weliba weeratada badanayo gadaayana alaabo yaryar weeratadiya weliba yo dhikaayana binaanka alaabtiyo haysadaan silanku gadada cali xuseen iyo weliba uu sukumidayaa ganacsatada danyarte weliban uu soo hordhignay su-aale sababe ragiinusa kabiira ganacsigan weeratada oo horeytii bilaantayo hormuudku haayeen weliban uuse sheegay inus ganacsi unha kabiiri mudulu kurooga shansina weliban uuse sheegay inay ku helaayaan faa'iido lamid ee tan bilaantayo ku helaayaan ganacsigun usoona hadaljiy sii weedadaya weliba uus eray xuseen aan weliba muddo ku maqnayay dalka sacuudiga markii aana dalka koyin weliba bilaabay inaan ku shaqaysada xirfadan ganacsi welibana ka ganacsaday sidi badan dharka bilaanta sidii xijaabada welibaana noogadayana bilaanta ganacsigun weliba aanu ku helay faa'iido aana ka maaraya nololo qoyskayahkakoobi xuseen soo kaleed weliba uuna sii wedinay kormeerkana iyo waraysiyadana si uun walankoogaana dhaqdhaqaaqa ganacsiga weeratada yaryar welibana sidoo kaleed uuna la kulunay koray dhalinyare oo magac iyo sakakoobi sadaan welibaan uusanin sheegay inuusa ku midayay dhalinyarada walbarati welibaan uusa eray haddii aana kinsharaxa ereyga weerata waa ganacsi yar oo dhulkaada dhikaasa alaabtaada gadgadaasa mar waliba niingata faa'iido oo malnoofado walkire ee waana fursadiya niingata yeeri mararka qaarya weliba uuna la kulamaana dhibaato gaar ahaan xilliyada roobab qubadan mahaysana meelo una kukagenbadaana saameynta roobkuusan iwaaladow un oo ku obsadaana iniyo nuuquuyamaan xoogaaga una meelo dhikane sida badan weliba un isticmaalane bacaha si unan ka nabadgelna roobabka sidoo kaleed weliba jira dhibaato danyarta weeratada iyo ka haysata ciidamada dowlada hoose oo sida badan weeraraha ka qaadayaan siyo un shal buriyaan weeratada shal duwan haanasoyo danta badii iniyo ganacsiyo dhikaan jididkayo maraayaan dadka si qof wiilba oo marow meelasayti usan araga walaayo gadaayaan ganacsiun weliba faa'iideen marna khasaara iyo onaad aragaasa inay marba marka ku dambeytiy waha ka biirahayaan dhalinyaro walbaratii haana soo qayb ku nagadaayeen ganacsatada ciidan mahadsin maxamed cabdiraxmaan oo markaleed faahfaahinta warbixintaas hanin koobay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo khudbad ka jeediyay munaasabada xuska labaatiyi litajong oo la kaqowaday magaalada hargeysa markiin koreyta gobolada waqooyi qaadan xornimadii ku qaadan gumaystihii ingiriiska iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo eedan injeediye muuse biixi iyo weliba uuse shaaca ka qaaday in dowladda federaalk soomaaliya somalilan ay ka qaadi dagaal dhini kasta le islamarkaana ee saarta cunuqabateen dhini dhaqaale isoona hoosta ka xariiqiin afartii sana lahadhaafi iyo ku-xanabti dowladda beesideerasa lixdan milyan oo doolara taasi oo haytay kaalmo bankiga adduunkan ka talagalay somalilan yeedhi sidoo kale welibaan taasi ay ka daray in qaramada midoobay xitaa dacwad iyo ku gudbiday soomaaliya oo keedan in dowladda imaaraadka carabta iyo lama caamili somalilan suus hadalka dhaki madaxweyne muuse biixi waxay soo taageeren inay idhaahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha somalilan ee lagu heshiiyey shirkii london laba kun iyo labaiyo tobankii in si gaara dhaqaalaha somalilan loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagaana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo cunuqabatay dhaqaale waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan lixdan milyan oo asad afartii sane dowladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya banka adduunku uu u qoondeeyey somalilan oo iyagu soo qaadeen oo idhahdaan annagaa u geenayna oo aanu ku nidhi annaga qoladaa waxba nagaba dhexeeyaan lacagna noo soo mari karto oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay-adaha united nationska jibcada udhaxeeya iyo dowladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninkina wax nala damca ee aanu iskaashanayno amana caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ayaan ka badanba
dhinaca kale madaxweyne muuse biixi oo dalkii sii wadada welibaan taasey ka darayay waana tilmaamay in xuska labaatii lita juun ee ta maalintii xornimada qaadan gobolada waqooyi oo hadda lagu xusaaya magaalada muqdisho taaseyna ka tilmaamay intii ay tatoo qaladka xamar suus hadalkan dheki xillo uuse sheegay in somalilan iyo dagaal dagaalankoo xamar weli la wada xamar waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xorriyaddooda anugu meelka dhaca ka weyn iyo gardarre intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tidhaahdo annagaa xukunno oo somaliland waa gobolladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xorriyaddoodii xaggana somalilan dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid cunaqabatayna iyo mid diblomaasi ah iyo mid midiyaanan ku haynayaa inaanay madaxa kor u qaadin haddana waanu dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah waxay ila tahay waa gef iyo meelka dhaca ugu weyn waxaase la yaabanahay qolada somalilaanda ee taa kagala qaybgelaysa ee ugu sacabinaysa
somalilan iyo weliba inta badan dhaliilo hawada hangmaryaasa dowladda federaalka soomaaliya balse weliba hadalku hakabeegamay xillo afartii sana laha dhaafiyey weli la dhaqaajina wadahadaladii gobolada waqooyi iyo koonfur andhexeeya meelo warkaasi dhegeystayaal sidan kokoyaha ee duhurnimaadan waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka diyaarad helikabtare oo la dareeray madaxweynaha dalka colombiya iyo shalay la ka weeraray gobol ku tirsan dalkaasi oo kiyaala koonfurta dalkaas waan xuduud owlale dalka venezuela hadal hubay madaxtooyada colombiya iyo weliba laka sheegay in weerarkaasi ay ka badbaadiy madaxweynaha dalka wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiye gobol oo diyaaradda saaranaya diyaaradun oo hayti diyaaradda ciidamada irka colombiya la hayeen iyo weliba dhowr xabadood lakaga dhaway baalayaasha diyaaraddaasi laakiin walkhasaare ma sababna xabadaas qofkii caddaanka hay ee horeyn ku tirsanayay booliska mareykanka iyo weliba laku xukumay labaatan lama sana oo xabsi daaying ee kureed markii uuse dilay george floyd billy may ee sanaadkii lahdhaafi floyd iyo geeriyoodii kureed markii sarkaalka jilibka ka saari luguntiisa saas darteena aan amuuday george muddo sagaal daqiiqeeya qoortiis ee lugta ku saaranayt xeer ilaaliyaha dacwadii weliba codsaday in laku xukuma shakhsigaasay xabsi daa-in maadaama uuse geli lahaa saddex dembe dhinaca kale banaan banaanka dhismaha iyo weliba dadka ka doodeena in xukunkuusahay xudun cadaaladeed dadka qaarna weliba oo sheegeen in xukunkaasi uusahay xudun cada xukun cadaaladan hayn oo xukunka likiradii ay kokiyar oo laga sii badiya daawad oogaha ayaa weliba dalbaday in in eedeysanahaasay laku xukumo soddon sano soddon soddon sano oo xabsi daayinge maadaama uuse galay dhowr dembiyi oo ku saabsan dilka george floyd dilkaasi ayaa weliba horseeday in banaanbaxyi wuweyn iyo kordhiyaan caalamka oo ku saabsanay dilka qoreekii midoobay ee mareykanka warkii dhegeystayaal isan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo antaninkeeya intan ugu kulmaan warkun warlamada ammaana allah